وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أكثر القائلين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين waxaanu horay ugu soo jirnay inaanu ka waranno arrimo ku saabsan xijaabka ama labiska inanta muslimadaa laga doonayo inay la timaado waxaanu soo ogaanay arrimo dhowra oo ka mid ah arrimaha loo shardinayo inanta xijaabkeeda waxaana ka mid ahay waxyaalaha aan soo qaadanay in la doonayo inantu jirkeeda inay si wanaagsan u dado ayadoo isticmaalaysa aratir adag oo jirka kala gaaraya waxaan soo ogaanay in loo baahan yahay inanta muslimada inay si dhaba xishood ula timaado iyo sarigaad u xeeldheer badan oo laga doonayo inay xumaatada indhaheeda ka laabato jirkeeda macaasida ka ilaalido arajirkeeda aysan dhigin meel aanan lagu ogolayn subxaanahu watacaala hadday inanta muslimadaho labiska islaamigaa ku dadaasho inay guulaysanayso adduuniya aakhira labadaba ayuu rabbi noo bayaaniyey subxaanahu watacaala waxaanu markaa doonaynaa haddii allah qadaro inaan bal mawduuca ku sii darno qaybaha ka dhiman wax ka mid ah annagoo allah ka kaalmo dalbaynay subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa manazalka wuxuu ku caddeeyey axadku hadduu halmaamo inuu rabbi si dhaba u caabudo maslaxada nafsadiisa in asagana la ilowsii doono allah wuxuu aayad kitaabkiisa kamida ku odhanayaa walaa takunuu kaladiina nasuu llaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun ha noqonina dadka islaamka ah oo dadkii rabbi halmaamay inay dhab u caabudaan oo diinta alla ay bartaan oo ku dhaqmaan oo waxa ay barteen ay si dhaba ugu camal falaan oo haddaad rabbi halmaantaan cibaadadiisa iyo isaga daacada la adeecayo wuxuu rabbi idin halmaansiinayaa maslaxada ay nafsadiinu leedahay ayuu allah yidhi dadka maslaxada nafsadooda la halmaansiiyey waa dadka faasiqiinta ee daacada alla ka baxay oo diinta alla ku cayaaray oo xadgudubka iyo xumaatada la yimid oo sidaa ku noqday reeraha naarta degi doona axadku hadduu reeraha naarta ka mid noqdana musiibo weyn ayaa ku dhacday haddaba walaalayaal waxaa la doonayaa inaanan noqonin qoysaska ama qolooyinka la deji doona cadaabka jahanaba dhexdiisa walciyaadu billah qofka cadaabka la dejinayana rabbi ayaana baray subxaanahu watacaala wuxuu allah yidhi man kasaba sayi'atan wa axaadat bihi khadii'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun axadkii xumaan shaqaystay oo dembigiisu hareereeyey oo qaladaadka u galay oo faraha ka batay duulkaasu waa reerka naarto alla yidhi naartana way ku waarayaan marka haddii aad dembigaagu faraha ka batay ood xijaabka la yacday oo qaawanaan iyo cadaysinimo aad dariiqa ku martay ayadoo hal malayn lagu moodo sidiisii oo aadan ku dadaalin labiska islaamiga ah ama jidkaaga qaar kamida aad aratir saartay qaarka kalena aad sayaadiinta u muujiday oo dembigu sidaa kugu hareereeyey qoladaad naarta degi doonta ee qoysaska naarta ayuu rabbi kugu daray subxaana watacaala dadkaasuna naarta way ku waarayaan ayuu rabbi yidhi subxaanahu watacaala siduu noo cadeeyey yaa laakiin yaa badbaadaya oo rabbi u gargaaraya allah wuxuu yidhi waaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati ulaa'ika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun dadka allah rumeeyey oo aayaadkiisa rumeeyey oo rasuulka maxameda rumeeyey sala allahu calayhi wasalam oo camal hagaagsan oo waafaqsan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga la yimid waa reeraha jannada waa kuwa jannada degaya waa kuwa jannada ku waaraya waa kuwa naxariista alle si dhaba ula kulmaya war qofka muslimka rabbigaa ka baq oo diinta islaamka ku dhaqan war yaan xaqa la layicin oon xaaraan lala imaanin waryaan kitaabka rabbi lagu tumanin oon sunada nabiga la khilaafin sala allahu alayhi wasalam axadka doonaya cizi iyo liidaanidow gaara adduunka iyo aakhirada labadaba waa inuu samaan kasbado ou sharciga islaamka ilaaliyo rasuulka maxamedana uu ku daydo sala allahu alayhi wasalam haddaadan sidaa yeelin ee dembigaagu faraha ka batow ku hareereeyo waxaad ogaa doontaa qoysaska naarta degi doona inuu allah kugu darayo marka qoladaas lagugu darana dhibaato weyn ayaa ku qabsan doontaa aanu usoo daadegno marka mawduuca aanu u baahannahay daatadiisa oonu horay uga waramaynay mawduucaas oo ahaa xijaabka ama labiska inanta muslimadaa lagu yaqaano inanta muslimada ah waxaa lagu garanayaa inay dusheeda ku dado amay ku raaricido ay ku laalaadiso aratir waaweyn oo loo yaqaano jilbaab aratirka asagaa waa inuu aratir adag yahay waa inuu yahay aratir jirka kala gaara waa inuu yahay aratir alla darti loo xirtay waa inuu yahay aratir aan xaaraam ahayn oo waxyaalaha aan lagu soo iibsado aysan xaaraam ahayn waxa kuu xambaarayaana waa inay yihiin cadaabka alle jirkaaga rabbi ha ka badbaadiyo sidaas waa inay arrintaa inanta u samaynayso waayo qofka muslimka marka uu doonayo inuu rabbi caabudo waxaa la doonayaa laba arrimood inuu aaminsan yahay arrinta ugu horraysaa waxa weeye waa inuusan cadaabka alle aamin ka ahayn maxaa yeele allah wuxuu yidhi falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun makriga iyo cadaabka alle aamin kama noqdaan ilaa dad khasaaro balaayo ku dhacday mooyaane kolka camal kastood samayso oo wanaagsan waa inaysan niyadda kaa gelin marnaba lagu cadaabi maayo oo waa inaadan isoronin haddaad marada tan xidhatay adigu cadaab indhaha saari maysid waa inaad ogaataa rabulciza subxaanahu watacaala waxuu doono inuu samaynayo sidaa darteed cadaabka alla aamin ha ka noqonin wax cadaabka ku gaarsiiyana ha la imaanin marnaba qadiyada kaleo lagaa doonayaa waxa weeye naxariista alle ha ka quusanin oo ilaah diintiisa ha ku cayaarin naxariista alle dadka ka quusta alle wuxuu yihi isagoo ka hadlaya innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun dad gaalaa mooyaane dadka kale naxariista alle kama quusaan ayuu allah yidhi subxaanahu watacaala naxariista alle dadka ka quustaa waa dadka gaalada ah oo aan diinta lahayn naxariista alle ha ka aamin noqonin haka ka quusanin cadaabka allena ha ka aamin noqonin diinta islaamkana marnaba ha la yi-in xumaan iyo macaasina marnaba ha la imaanin qalad hadduu kaa dhaco bani aadam ayaa tahayo tawbada u degdeg wanaag haddaad samaydid rabbiga uga mahli oo waxaad alla weydiisataa inuu ku kordhiyo wanaaga taas ayaa lagaa doonaya adigoo marka udhaxeeya cabsi lagab aad ka baqanaysa cadaabka iyo rajo aad rajaynaysa naxariista alle waa inaad cibaadada la timaadaa allana caabudaa jirkaagana aratirka ku dadaa si wanaagsanna aad isku adfurtaa ood uga xishootood sariig ula timaadaa mar walbana aad naftaada uga dhowrtaa waxa cara alla ku jirto idilba lianna rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi wallahi laa yajmacu lilcabdi amnayni walaa khawfayn rabbi baan ku dhaartaye addoonka uma kulanto laba cabsiyood ama laba aamin ahaansho macnahaas wuxuu ula jeedaa nabigu sala allahu alayhi wasalam isaga ayaa bayaaniyo xadiidka qaybtiisa dambe ayuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa khaafat iddunyaa aaminahu allahu fi laakhira addoonku hadduu adduunka ku cabsado ou cadaabka alla ka baqdo markuu adduunka joogow rabbi si dhaba u caabudo aakhira markuu tago ayaa la aamin geliyaa oo mid aamina oon cadaab alla indha saarin ayaa laga dhigaa waxa uu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa aminaw fi dunya adduunka hadduu aamin ku noqdo ousan rabbigii si dhaba u caabudin macsiyada iyo qurumka ka har laga kari waayo oo og yahaa marka alla ka cabso la yidhaha maalaha naarta ii soo arkay marka lagu yidhaha inanta xijaabka qaadoo jirkaaga qari maadaa cadaabka gacanta ku haya masaalaha xisaabaya rabbigaa ka xisoo waxa kan lama ogolee marka lagu yidhaahdo waxay leedahay madaa malagu xigagoraya ah madaa og adigoo isbedelayo sidaa adigu diin baa sheeganaya baan u malaynaya in anigu jannada kaaga hormaro hadaba noocaasoo kale ah qofkii marka adduunka markau joogay sida aaminka u ahaa aakhira markau tago ayuu cabsadaa buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa walwalayaa walbaxaar ayaana u dambay doona haddaba walaal waxaa lagaa doonayaa inaad adduunka intaad joogtid naxariista allana rijaydo oo dariiqa lagu gaaraya aada ku oradid cadaabka allana aada ka cabsatid oo dariiqa laysku cadaabaya aada ka soo carartid waxaa lagaa rabaa saacad walba inaad u taagnaatid fasiruu ila allah xagga rabbi u carara waxaad ka cararaysaa waa cadaabka iyo carada allah waxaad u cararaysaa waa rabbi naxariistiisa waxaad ka cararaysaa waa shirkiga iyo ilxaadka iyo in alla qayrkii la caabudo waxaad u cararaysaa rabbigaa keliya inaad caabuddo isaga waxdaaniyadiisa sugtid waxaad ka cararaysaa alla qayrka inaad baridid ama tala saaratid waxaad u cararaysaa rabbi kaliya inaad talada u dhiibatood asaga baridid ood ku kalsoonaatid taas ayaa lagaa doonaya ilaa allah baa i odhanaya fafiruu ila allah rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa lagu yidhi dadka waxaad ku tiraa xagga alla u soo carara waxaad ka soo carartaan shaydaanka iyo hawada raacitaankeeda waxaad u adeegtaan rabbi diintiisa aada guulaysateena taas ayaa nalaka doonayaa haddaanu dad islaamo nahay allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi war nabigo waxaad ku tiraa haweenkaaga iyo gabdhaha adigu aad dhashay iyo dumarka mu'miniintaba dushiina ku raarciya jalaabiid arratir waaweyn xirta oo jirkiina ku soo laalaabiya sidaa ku dhex ayaa lagu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam arratirka aad jirkiina ku raaricinaysaan waxaa idinkugu sugan masaalix daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn buu alla yidhi haddaad jir arratir wanaagsan xirataan sidaa ayaa u dhow in laydin oqoonsado oo laydin garto inaad gabdho muslimaada tihiin oo aan laydin dhibin oo aan laydin xumayn oo aan dadku idin caayin oo aan laydin aflagaadayn marba haddii la ogaado inaad muslimada inaad tahay waa lagu nabadgelinaya faraha ayaa lagaa qaadaya xataa qofku hadduu yani samaynayo yani ou jecelya inuu kula dagaalamo inuu afka wax ka sheeg sheega mooye gacanta kulama soo aadi karo marka inaad muslimada tahay shayaadiinta ayaa kaa baqanaysa dariiqa inanta xijaabka wadataa ay marayso dadka aan diinta lahayn ee fadhiyaa aad iyo aad ayay isugu naxayaan wayna necbiin inay indhaha ka arkaan waa xijaabka islaamiga ah qiimaha uu leeyahay liajli haada dadka diinta islaamka la dagaalamaa waxyaalaha aysan arki karin waxaa ka mida inan labis islaama wadata oo xijaab wadata oo jirkeeda aratir ku daday oo aada iyo aada u qarisay aada u necbi ma arki karaan way kahanayaan shaydaanka ayaa kahanaya shayaadiin ulinsi waljinni oo dhan ayaa nacaya insiga iyo jinniga shayaadiintooda marka waxaa lagaa doonayaa sharaftaada iyo qiimahaada adduun iyo aakhira ayaa ku jirtee jirkaaga arratirkaa ku laalaabi saas ayaa u dhow in la gartoon inantaa la dhibin rabbi baa kugu garanaya inaad isaga caabudday oo cadaabkiisa kaa ilaalinaya dariiqii nabiga inaad ku socotid sala allahu calayhi wasalam ayaa lagugu garanaya oo malaa'igta allaa kuu ducaynaysa ummadii rasuulka loo soo diray sala allahu calayhi wasalam inaad kamid tahay ayaa lagu garanaya oo xawdka nabiga ayaa ka cabi doontaa oo lagu diidi maayo cadowga islaamka waxa ah ayaa kugu garanaya oo kaa baqanaya oo markay ku arkaan naxaya jirkooduna isbedelayaan allah subxaanahu watacaala ayaa yani malaa'igtiisa ayaa wadooyinka markaad maraysid geedahaada maraysa oo cadowga kaa ilaalinaysa bacdamaa ay kugu garteen labiska islaamiga inaad wadatid lianna rasuulku wuxuu caddeeyey sala allahu calayh wasalam cilmiga inuu soo barto qofka u socda ama cilmiga markau bartay inuu ku camal falo dariiqyada u maraya malaa'igta alle inay garbaheeda ugogo u gogosho oo uu qofka malaa'igta alle dusheeda ku soconayo inanta jirkeeda qarisay oo si wanaagsan isu asturtay oo sidii rasuulku arratirkaa loo xirka yidhi u xirasay oo aayadaha qur'aan ka dabaqday malaa'igta allaha garbaheeda u goglaysa waddada ay soo marto malaa'igta soo yani joogto ayaa u ducaynaysa malaa'igta garbaheeda saaran ayaa khayr iyo wanaag ka geynaysa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau caddeeyey malaa'igtu inay isbedelaan galabnimada casirka ka gadaan iyo subaxnimada salaada subax malaa'igtaasu markay isbedelaan kuwa maalintii jooga casirkiibay tegayaan kuwa habeenkii joogana salaada subaxa ayay tegayaan rabbi waxau ku odhanayaa seed addoommadayda uga soo tagteen waxay odhanayaan yaa rabbi taraknaahum wahum yusalluun waataynaahum wahum yusalluun allow waxaan u tagnay ayagoo ku caabudaya waana ka soo tagnay ayagoo ku caabudayo ku dukanayo ayaga amarkaaga qaadanaya marka malaa'igtaas allee laabanaysaa waxay kaa geynaysaa rabbiyow inanta muslimadaa waan ka soo tagnay ayadoo jirkeeda qarinayso adiga kuu rukuucaysa rabbiyow waanu u tagnay ayadoo jirkeeda qarinayso kuu rukuucaydo kuu sujuudayso cibaadadaada ilaalinaysa rabbiyow waanu u tagnay waana ka soo tagnay jirkeeda ayadoo ajaanibta ka ilaalinaysa oo qof is-ilaalinaysa ah oo sida ay isu ilaalinaysa allahayow cadaab uga ilaali rabbi markaas ayuu malaa'igtiisa ku odhanayaa waxaan markhaati idinkaga dhigayaa inii urshidukum qad kafartu lahaa waxaan markhaati idinkaga dhigayaa inanta sidaa isu ilaaliday oo jirkeeda qariday inaan aniguna dembiga u dhaafayo oon u naxariisanayo oon u gargaarayo haddaba uktil lmuslima wax lagu farxo oo loo riyaaqo oo loo socdaalo miyaan arrintaasu ahayn miyaadan jawaabta maqlayn maa jamatid oo allaha daliilkaa ka cabsatid ma jannadaas ayadaa u jidaasid oo saacado badan nafsadaada ka dhaliilid sida ay jannada u shaqaysan laheed oo allaha jaliilkaa kugu gargaari lahaa haddaad isxasuusatid oo nafsadaada xumaatada ka xifdidid oo shanta salaadood xifdidid ood ilaalisid ood xaqa sidaa u dhowrtid waxaad ogaanaysaa allah inuu kuu gargaarayo cadaabkana kaa xifdinayo haddaba uktilmuslima jirkaaga xifdi xaaraanta ka xifdi xaqa ku xifdi waajibaadka ilaali xumaanta oo idin isaga tag rabbiga awooda sarale ayaa ku xifdinaye xiddi iyo sharaf haddaad doonaysid rabbiga ku qalqay caabud oo nabigiisa ku dayo sala allahu calayhi wasalam rabbi inuu cadaabka jirkaaga ka ilaaliyo haddaad doonaysid jirkaaga ka ilaali waxa lagu cadaabayo oo diinta say tahay ugu soco allah subxaanahu watacaala waxau yidhi la dhibi maayo hadday dushooda arratir ku raariciyaan qalab yaru hadow ka yimaado oo aada alla sidii xijaabka loo amray aysan ula imaanay meelaha qaarkood ka qaldamaan rabbi muxuu yidhi wa kaana allahu gafuuran raxiima rabbi waa alla dembiga dhaafa oo naxariista qaladaad yar haddou ka dhaco allaa saamaxaye allaha u tooba keeneen habluhu oo arratirka ha ku dadaalan ayuu allah leeyahay subxaana watacaala oo yaan caddaysin la noqonin oo yaan jirka ajaanibta loo muujinin oo ogaada oo haddaadna aayadaha qur-aanka ku dhaqmin in laydin silci doono war dad yow saqaro uma dulqaadan kartaan iyo lada oo jirka feenata war ma xamili kartaan haawiye in hooyan hooyo laydinkaga dhigo war ma xamili kartaan jaxiimo iyo meel aan jimicsanayn jirkiina in lagu jejabiyo war rabbiga jaliilkaa ka baqda oo aayadaha si dhaba ugu dhaqma war hanuunka qaatayaan haawiye laydin geynine war ragdabada iska deeyayaan laba naareed idin feenanine war nasri sow alla idiin siiyo nabigiisa kudayda sala allahu calayhi wasalam adduun iyo aakhiraba aada guul gaarteene kolka waxaanu soo ogaanay kolkaan xijaabka ka soo hadlaynay in loo baahan yahay inantu jirkeeda oo idil inay qariso waxaa markaa yani ahaa in inantu ay lugaheeda qariso ayaa kamid ahay waxyaalaha lagama maarmaanka ah kolka mawduuca bal ku saabsan ama arrinta ku saabsan sida ay inantu lugaha udadi laheed ayaanu wax ka tilmaamaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida xadiis saxiixu caddaynayo dadka muslimiinta ayuu la hadlay rijaalan wa nisaa-a markaas ayuu waxau ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yandur illaahu ilaa man jara izaarahu badaran fii bacdi riwaayaatna ku yeelaan bay odhanayaan allah il naxariisla kuma eego umana gargaaro axadka maradiisa dhulka ku jiida asagoo kibir iyo faajeerta ula jeeda macnaha meesha yaallaa waxa weeye sida ay xadiidka riwaayadihiisu caddaynayaan axadku maradiisa inuu dhulka gaarsiiyaa waa mamnuuc ayuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam kibir hadday kaa tahay cadaab adag baad leedahay kibir haddaysan kaa ahayn xumaan ayaad gacanta kula jirtaa oo alla agtiisa wanaag kuma olaanayo macnaha meesha yaallaa sidaa weye arrinkaas markuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa istaagtay inanta la yidhaha umu salama radia allahu canha dumarkii saxaabiyaadka ah khayr allaha siiye waxay ahaayeen dumar aada u cajiib badan caaisha oo ka sheekaynaysa hablaha reer ansaareed waxay tidhi nicma nisaau nisaau lansaar lam y lam yamnachuna alxayaa-u an yatafaqahna fi ddiin dumar ayaa hagaagsan kuwa reer ansaareed baana u hagaagsan sariigtu kama aysan reebin inay diinta fahmaan oo makaanka aysan garanayn nabiga inay waraysaan meelaha ay dadku ka xishoodaan ba ha noqotee yacni sariigtu kama reebin bay jiri waxyaalaha sariigta waxa la yidhaha xisoodka kama usan celin si kasta waxay ugu dadaalayeen bay ilahda caaisha radiallahu anha inay diinta nabiga weydiiyaan oy wax walba waraystaan ilaa ay weydiiyeen nabiga sida loo mayrto marka laysbahirinayo ilaa ay nabiga weydiiyeen sala allahu alayh wasalam sida la doonayo in loo dhabo damka xaydka iyo wixii lamid ah ilaa ay rasuulka weydiiyeen sala allahu alayh wasalam sida labiska loo xiranayo marka inan muslimada ayaa la hadasha nabiga umu salama la yidhaha waxay ku tiri ya rasuul allah kayfa tasnacu nisaau biduyuurihina sidee bay dumarku ku sancaynayaan maryahooda darisaha ay iska leeyihin duyuulka waxaa la yidhaha daylka hoose marada laalaada sidee bay inantu yeelaysaa ilaa waxaa la amray inay dadku ku geystaan marada shanshada bartankeeda ama aanqowga dushiisa inanta muslimadaa maxay sancaynaysaa rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi yurkiina sibra taako ayay laalaabinayaan habluhu taako ayay hoos u dhigin meesha ninka oo ku geysanayo oo shanshada bartankeeda ah taaka ayay hoos uga dhigaysaa markii sidaas yidhi oo rasuulku i sala allahu alay slam jawaabtii uga jawaabay ayay ku tiri yaa rasuul allah idan yankashifu aqdaamuhuna waxaa muuqanaya oo faydmaya hablaha lugahooda banaanka ayay imaanayaan maxaa la samaynaya ya rasuul allah rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi yurkiina diraacan laa yazina calay dudhun ayay raaricinayaan hoosna uga dhigin maayaan ayuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh dudhun ayay raaricin hoosna uga dhigi maayaan waxaan doonayaa marka inaan misaalka asaga ah inintu so on bal ka bixiyo tacbiirka la samaynayo rasuulka sala allahu alayh wasalam macnaha ula jeedaa sida tan weeye inanta muslimadda ah saasan ay halka u taagan tahay wuxuu rasuulku yidhi halkaa shanshada badankeeda taakaha ka hoosmaydo ilaa wuxuu ilaa wuxuu ku yidhi yurkiina sibra taakaha raaricisa inanta taakada halkaa baa laga bilaabaya waxay ku tiri yaa rasuul idan yankashifu aqdaamuhuna domada intaas ayaa la yidhaha lugta intaas ayaa muuqanaysa hasa iska leedahay limaada marka maxaa la qabanaya yaa rasuul allah rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu ku jawaabay marka yurkiina diraaca diraaca waxaa la yidhaha mudunka intaa ha raariciso halkaa oo ninku marada geysanayo oo sashada bartankeeda baa laga dhudhuminaya dhudhun ayaa la raacinaya marka dhudhun haddii la raaciyo taakada intaas kamida ayaa dhulka tegaysa dhulka hadday intaas ku tagto inanta lugteedii iyo gomadeedii way qarsoon yihiin macnaha meesha yaalaa sidaa weye cabdullahi ibn cumar wuxuu yihi dumarku way noo soo gala jireen marka maxaan samayn jirnay waan u dhudhumin jirnay halkaa baa laga dhudhuminaya sida bartankeeda waa laba saako rasuulka sala allahu alayh wasalam sabara lifaalima sibran basararati haddii la yihaha waa u taakiye waxaa laga wada halkaa baa laga taakinaya aanowda ah marka halkaa laga taakiyo taakada sidaa laga dhigo tira intaa la-eg qadar intaa la-eg ayaa dhulka inanta u gaaray marka qadarkaasu dhulka gaaro inantu kolka ay sujuudayso ama ay rukuucayso lugteedu way danaanaysaa kolka ay soconaysana lugteedu waa danaanaysaa laakiin hadday halka gelisa geysato tarabaadee soo xirata xijaab maankaa kalla wallah waxba ma baqadeecayni salawaadka inanta waa loo ogolaya laakiin waa inay maradu hoos gaaraysa oo ay lugta qarinaysa maradu saa marada lugta ku ah markaad salawaad ka tagto oo laga yaabo awqaadaha qaarkood xagta markaad kaa qaadaysa inaysan kaa muuqan waa fiicanta wasuba loogu talagalay laakiin inaan daxayayso halkaa geysitaarkana salawaad baan soo xiranaya mala inan ah oo wixii lagaga digayo madahayna marka waa kacni macnaha meesha yaalaa sidaa wey sarabaadyada sigisada mooyaane dumarku xiranayaana waa la ogolya laakiin sardigaasa ka horay sabara lifaalima sibra sala allahu alayh wasalam waa u taasiyey waana la dhudhuniyey labadaba nabiga way ka sugan yihiin macnahaasan rugta halkaa laga bilaabayo marada oo lagu sheegayaan hadba waxay ku xirantahay waxay inantu lugteeda ku qarin karto ayaa la doonaya alla maxaad guri samaynayn oon dhulka arabtig halkaa soo jiidayn gabatar samaynayn oo reer magaalnimo iyo casri iyo marada sanaca loo gaartaada iyo wallahi qumka lama ogola aan oranayn labada qabiilood baa la imaanyo dadkaaga si wanaagsan xiro macnaha meesha yaalla sidaa wey rasuulka sala allahu alayh wasalam markuu dumarka dharka sidaa ugu ogolaaday inan baa la hadashay nabiga salawatullahi wasalaamu calayh waxay ku tiri yaa rasuul allah markaa maradeeda hoos u dhigo oon masjidka u soconayo waxaan orayaa bay tihi dariisan muntina waad inan odhanaysaa ina lanaa dariisan fi lmasjidi muntina dariiq ayaa noo sugan masjidka xaggiisa jira dariiqaas oo soo gurnaya oo qashin leh maxaan samaynaya rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi dariiqa asagaa mid ka nadiifsan oo siid oo engegan sooma martaan a waxau yidhi sala allahu alay wasalam fa haadihi bi haadihi taas ayaa taa nadiifinaysa macnaha waxaa loola jeedaa maradaada hadday wax gaadhaan waxa gaadhana ay qoyaan iyo waxaa noqdaan ee wado gadalan aad sii martid ayadaa kuu nadiifinaysa inanta muslimadda ah ee marada dhulka gaadhsiin lagu yidhi haddii arratirka wax ka gaadhaan nijaasa meesha ku taalla haddaysan arkin way isaga dukan kartaa laakiin hadday meesha nija- nijaasa kac ka muuqanayso oo nijaasa rasmi aad uga jeedo inaad ka dhaqda waa loo baahan yahay amaa sida kale inanta waa loo saamaxay oo waxaa la doonaya inay dharka ayadu dhulka gaadhsiido waxyaabaha marada ka gaadhaya foodana waa loo saamaxay waa loo cadfiyey waayo kobaha sidoodoo kale ayaa loogu talagalay leanna rasuulka sala allahu alay slam waatu yihi kobta ha lagu socdo marka salaada la dukanayo qashin haddii lagu arko dhulka ha laga marmariyo dhulka ayaa nadiifinaya macnaha meesha yaalaa saas oo kala wey marka hablaha waxaa laga doonaya inay aratirkooda si wanaagsan u xirtaan oo dhulka ku laalaadiyaan waa inay inantu xijaabkeeda dhulka hoose gaarsiido lugteeda waa inay qariso cagaftu waa waa cawro wey dembi wey waa dembi ma ahan in yani la muuji karayo lugaha lugaha in la qariyo ayaa la doonaya waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo sarabaadyada lugaha lagu xiranayo dumarku hadday xirtaan waxaa ku sugan tasbiih ay ragga shabahayaan nin iyo naag waa loo ogolayay sigisyada inay lugaha ku xirtaan laakiin waxaan la ogolayn inanta sigisyadeedu inay zaani u muuqdaan oo ay lugta ay sigiska keliya xijaab uga dhigto taasaan loo baahnayn laakiin si ay ugu kaalmayso marada weyn oo kor uga soo laalaado oo awqaadaha qaarkood hadday xataa marada daribteeda sare u qaada aan lugteeda u muuqan ama meed ka tillaabsanayso waa loo ogolayay inay sidaa u xirato amaa inay xijaab uga dhigtay sigis keliya inantu lugta looma baahna daliilna looma hayo marka rabbi ha laga bogo subxaana watacaala wax tashbiih ka dhigayo ninka ku gooni yeelaya inuu sigisyada xirto inanta u ogoleyna daliil looma hayo maxaa yeele rag iyo dumar khufayn baa loo ogoliyay sharabaadkuna ma khufaynka soo geli doona ayuu noqonaya marka allah ha laga bogo subxaana watacaala oo xaqu siduu yaha loo ilaaliyo inanta muslimadda ha ogaato waxyaalo badan in ayada loo saamaxay oo ku saabsan aratirka laalaadintiisa ninka muslimkaa maradiisa kama hoos mari karo aangawga ama ha sarwaal ha sito ama kamiis ha sito ama maxawis ha sito inuu hoos u dhiga ma aha tabdiil baa jira maanta isbedel baa dhacay waxaad arkaysaa rijaaju saraawiishooda dhulkay kusoo xaaqayaan dumarkana maryuhu waa u haydan yihiin oo sare ayay u qaadeen marka waxaad arkaysaa in isbedel halkaa ka yimid oo sharciga qoobasay doonto u qaadatay u turjumatay wa rabbi ha laga bogo subxaana watacaala ayaan diintan maskaxda laga dhiganin kitaabka qur-aanka waa in caqligaaga u hoggaansan yahay waxa aad samaynaysaana waa inay kitaabka qur-aanka waafaqsan yihin iyo sunada nabiga sala allahu alayh wasalam wax kaloo lagaa yeelayaa ma jiraan axad walbo muslimo sida ogow ukti lmuslima xijaabkaaga hagaaji aratirka si wanaagsan u qaado oo jirkaaga dad oo qare marada aad maanta isleeday way ku cuslaynaysaa oo waad ku dhibaysaa inaad xirato danbaa kuugu jirto cadaabka allaad uga badbaadaysaa waxa aad reer magaalnimada mooday caro alla inay ku jirto lagugu ciqaabi doono ogaaw dadka aad raalli garanaysa ood odhanaysa qofabla iga xanaaqi doona haddaan dharkaa xirto ogow qabriga marka lagu dhigo inaysan waxba kuu qaba doonin oo alla lagu horgeeyo waxaad ogaataa inay kaa horayso maalin ou allah yidhi yawma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nun yugnii odow maalintaas inay kaa horeydo maalintaasoo allah leeyahay subxaanahu watacaala qofku waxau ka cararin walaalkii hooyadii aabihii sawjadiisa hawe ilmihiisa wax alla waxu jeclaaba ka cararaya marka lakala cararo maxaa dhacay axad walba shani asaga ku filan baa u sugan bu alla yihi subxaanahu watacaala maalin nuucaasa oo aan axad axad wax u qaban kara ausan jirin oo dadku kala firxanayaan ayaa jirta waxauna allah qur-aankiisa ku yidhi man yacmal suu'an yujsa bih walaa yajid lahu min duuni illahi waliyan walaa nasiira axad kastoo xumaan sameeyo xumaatada waa laga amaalmarinaya wax u gargaaro oo wax u qabto alla ka sokeeyana ma helayo uma sugnaa haddaba walaal qaladka aad gashay in laga amaalmarinayo hadday arrintu tahay waxa ku sugaya hadday yihiin cadaab iyo xaro alle oo dhibaato badan ma kugu wanaagsana diinta alla inaad la yahay oo xaqa garab martid ee kaala diinta alla ku dhagan oo jirkaaga si wanaagsan arratirka ugu ugu dad oo rabbigaa ka bog subxaana wa tacaala rabbigaa ka cabso ha oranin arratirka inaan xirtaa way igu adag tahay hadday kugu adkaato meel kugu adag baa lagu gey doonaa waa jahanaba waxa nafsadaadu ay doonaysa xagga iska dhig ee waxa rabbi doonaya samay waxa mujtamaca iyo dadka aad la noolta almutakhalifiina min arijaal kuwa naaga naagaha iska dhiga wax alla waxa naagaha isku shabaa oo raggaan aqalada ka eryayo nabigu yiri salawaatu ullahi wasalaamu caleyh magaalada madiina nin baa laga eriyey muqanas ahaa waxaa lasi eryayay ilaa qubuurta baqi meeshay ku yaaliin rasuulka ayaa l ayaa yidhi hala raacday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal u fiirso waa ragga isku shabahaya dumarka socodkii dumarka yani hadalkii dumarka dhaqankii dumarka waa dumar oo ma iska dhigayaan maxaa yeele rijaalan wa nisaan xagga dhaqanka marka la yidhaha diinta islaamkay ku wada camal falayaan laakiin qolo walba waxyaala u gaala ayuu alla u sameeyey subxaana wa tacaala oo laga doonaya in laga helo rasuulku wuxuu daba dhigay sala allahu calayh wasalam haweenta isku shabaxday raggana naxariista allaha ka durjiyo tashbiiha maxaa kamida laguu sheegayo arratir jirkaaga ku dhagan inaad qaadatid waa tashbiiha bay ka mid tahay waxaa la doonayaa inantu arratirka ay xihanaysa jirkeeda inuu ka durugsan yahay waxaa la doonaya jirka inuu kala gaarayo kulligii taas ayaa la doonaya laakiin haddaada sidaa yeelin tasbii on baa meesha ku jira naxariista allaha ka durjiyo nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa ducaynaya waa rasuulkii allah waxa aamiininaya waa malaa'igta allah waxa lagugu ducaynayaa waa meel naxariista alla taalla ma udhiga ma ina imanin soo arrin dhibaato badan kuule ma ahan rabbiga ku qalqay ka cabri subxaana watacaala qof walbo uqtulmuslima yaysan kugu dhicin laxmada ou nabigu sheegayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee tashbiiha ragga iska ilaali ay ku shabahin ragga labis u gaara oo lagu yaqaan oo rijaashi xirtaa ha qaadanin tashbiiha waxaa ka mid ah inaad xiratid shaatin oo kale oo suuqa ku martid amaad sarwaal xiratid oo suuqa ku martid bes waxaa la doonayaa inantu arratirkay doontay hoos ka qaadan kartaa laakiin waxay rijaasha uga bedelayeen dumarku waa maxay yudniina calayhina min jalaabibihina dharka waaweyn oo dusha lagu raaricinayo ama go- weyn oo waasaca ha noqdo ama mala jaybaabnimo u toolan ha noqoto ama ha noqdo toob gacmo dheera oo cajiib badan oo weyn oo waasacnimo loogu talagalay dharkaa weynanka badan ee dusha lagu laalaadinayo jirka kala gaaraya inanta jirkeeda taaniga u dadaya oo aan ku dheganayn ayaa inanta lagu yaqaana hoos laakiin waxay doontay ka qaadan kartaa meesha sida ka ganadaas maxaa weye ilaa yudniina calayna mijalabibina lagu leeyahy laakiin rijaasha dharkii lagu ogaa inay ka xirata suuqa ku aado subxaana allah walciyaadu billah arrin khatara wey marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo mawduuca hala iska ilaaliyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam in badan ayuu ku celceliyey waayo xadiid kale rasuulku waxau ku yidhi halaatatun laa yadkhuluuna aljanna saddex jannada alla ma galaan waa xadiid saxiixa saddexda aan jannada alla gelin waayo mudminu lkamri axadka waxyaalaha lagu sakraamo daa'ima kamrada iyo daroogada iyo wixii lamida oo dhan axad ka sameeyee ka saqeeya iyo ka cabidda ama cunidda daroogada daa'ima axadka saddexaad waa caaq labaad waa caaqa qofka saddexaad waxau ku sheegay nabigu rajilat nisaa haweenka midooda ninka iska dhigta ayuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walaal ha isku shabihin rijaasha ha isu ekaysiin rijaasha ha u soxanin sidooda ha u labisanin sidooda ha ku cayaarin arratirkaaga oo rabbiga ku qalay si dhaba uga baqo adduunka iyo aakhirada aad liidaan gaarsido waxaa kaloo inanta muslimadaa looga digaya inay xidhato dharka la yidhaha dharka shuurada oo rasuulku diiday sala allahu alay wasalam dharka shuurada qof walboo muslima ayaa loo diidan yahay waayo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man labisa thawba shuhra albasa allahu yawma alqiyaamati thawba madilla waa xadiis saxiixa waxau oranaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh axadkii xirta marada mashhuurnimada oo iska dhiga marada tan adigu xiro dadka aad ka qaymo badatid mashhuur ku noqotid ummadda ugab uga bedelaatid rabbi waxau u labisaa maalinta qiyaamada dulliga maradiisa dulliga maradiisa ayaa loo labisaa riwaayad kale waxay leedahay rasuulku inuu yihi sala allahu calayh wasalam albasahu llah rabbi waxau u labisaa sawba naar mara naar ah oo naarta lagula sido ayaa loo labisayaa oo axadkii fawga shuura qaata maanta waxaa laga yaabaa inanta muslimadaa hadday ratir wanaagsan oo xijaaba xirato dadka inay ka tilmaamaato oy muuqato oo la yidhaha waa maxay dharka ay wadato hadda kaa rabbi baa ku amray aad mas-uul ku noqotid ummadda aad ugu fahamtid haddaadan u xiran waa wixii lagaa doonaya oo lagugu cadaabi maayo laakiin xijaabkaadu isagoo buruxsan oo kii lagugu talagalay ah haddaad u qaadatid dadka aad ka socnaatid haddaad u qaadatid dadka adaa ka xijaab qurxana ha lagu arko haddaad u qaadatid aad ummadda ugu fahamtid haddaad u qaadatid dadku ha ku cacaayeen oo adigu aad lehdi maxaa aniga layga doonaya oo aad ummadda ka dhex muuqatid maalinta qiyaamada waxaa lagu labisayaa dulliga maradiisa waxaa la ratirka kan u xiranaysaa waa inay alla darti noqdaan waxyaalaha fawga shura loo yaqaanana waxaa ka mid ah qofku inuu qaato mara uskag badan oo baaba'san isagoo ula jeeda dadku ha ku yidhahdeen waa qof adduunka ku zaahiday zaahid weeye ha lagu yidhaahdo xaaraam weeye looma baahna waxaa kamid a qofku inuu qaato aratir lagu yaqaan culimada oo cajiib ah wax ou yahay isagoon la arkin waxay u qaadanayaan eeyihiin dadka haku mooda in inaad culamo tahay oo ha ku yidhahdeen hebel waa shiik hebel waa shiiqad waa kida waa kida ay waxaa laga yaabaa inay xiratay dhar lagu yaqaan dadka tujarada ah oo u gaar ah oo yaab ah si aad umada uqadaceeyo oo yani qof walba inta kugu yimaado xooladaynaysio aad ku yidhahdo adnaa tiraa bal waa kuusoo raadi doonaa usug noocaas oo kale dharka mashhuurka sidaa loogu noqonayo oo qolo gaara lagu yaqaano inaad xirato looma baahna laakiin maanta inanta muslimada ee xijaabka islaamiga sidau yahay u xiratee ku dadaasha dadka dhexdooda way ka tilmaanaan tilmaantaas ayadaa mashhuurnimo noqon mayso sharciga ayaa kuu diro alla darti haddaad ula jeeda khayr baad ku helaysaa maxaa yeelay maanta inanta jirkeeda si hagaagsan u dega oo aratirkeeda dhulka ku laalaadisa oo rabbigeed si dhaba uga baqata subxaanahu watacaala dadka kulligood waxay uhaysaa ayaad ma garanaysaa waa lala yaabaya caadadii bay bedeshay dhaqankii bay bedeshay caada laga taga xaro alla yeeday saas ayaa lagu odhanayaa kitaabka allow la khilaafto caro allale maqli maysid caado laga taga caro allale ayaa la odhanaya oo rabbi ha laga bogo subxaana watacaala marka sawba shuhrada laguu sheegayo waa inaad aratirka u xirato ha lagugu ammaano ama aad xirato aratir uskag badan ama nuuc gaara ah adigoo doonaya dadku inay kuu maleeyaan adduunka inaad iska nacday wax alla waxa aad samaynayso waa inaad alla darti u samaydaa diintana waa inaad daliil uga haysataa taas ayaa lagaa doonaya shayga haddaad alla darti u samayda laakiin uusan diinta daliil ku lahayn waxba laga aqbali maayo shayga aad yani alla darti u samaynayso waxaa lagaa doonaya inuu diinta daliil ku leeyahay ilaa camalka waxaa la aqbalaa saddex shardi markay u kulanto alla darti kolka loola jeedo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabigana laga qaatay qofka camalka samaynayaana waxa ou cunay oo ku xoogaaba ay xalaal yihiin ayaa camalka laga aqbalaa shuruuddaa saddexda haddii lagaa waayo camal lagaa aqbali maayo alla agtiisana wax ku yaalla oo wanaaga ma jiraan sidaa darteed uktil lmuslima waa inaad ku dadaashaa wanaaga dharka shuhradaa waa inaad iska ilaalisaa xijaabka islaamiga oo haddaad mashhuur ku noqonaysa asaga inaad xirata lagaa doonaya maana waxaa kaloo la doonaya inanta muslimada inaysan gaalada isku shabihin inanta muslimada allah yatarabasa libaasa alkaafiraat waa inaysan dumarka gaaladaa labiska ay qabaan qaadanin labiska adiga aad wadatid oo sharcigu kuu diray hadday gaaladu xirtaan gaalaa xirasay uga tegi maysid laakiin adiga dharka gaalada lagu yaqaan oo aan diinku kuu dirin ha xiranin ha isku shabihin gaalada lianna qofka gaalada dhaqankeeda la yimaado isku ekaysiya allah waxau yidhi waman yatawallahum minkum fa inahu minhum axadkii gaalada weli ka dhigta oo ayagoo isu ekaysiya oo dhaqankooda la yimaada oo jeclaada ayagoo ka mid yihi allahna dadka daalimiinta ma hanuuniyo rasuulkuna waatau xadiis saxiixa ku yidhi man tashabaha biqawmin fahuwa minhum axadkii qolo isku shabaha ayagoo ka mid yahay qolada uu isku shabahay oonbuu ka mid noqonaya ha isku shabihin dadka gaalada ah diintanada islaamku amar bay ku bixiday gaalada inaan wax walba ku khilaafno rasuulka sala allahu alayh wasalam waatau xadiidku odhanaya laysa mina man tashabaha bikayrina naga mid ma ahan axadkii isku shabaha annaga dayrkaya kayrkaya waxaa loola jeedaa muslimiinta waxaan ahayn qofkii isu ekaysiya isku shagoo dhaqankooda la yimaada annaga naga mid maaha war hadday gaaladu annaga nagu soo daydaan annagu dhaqankeena diinta uga tegi mayno laakiin looma baahno haddaan muslimiinna inaan annagu gaalada dhaqanka ka qaadano war waxaa la doonayaa in lagu khilaafo salaanta oo lagu khilaafo labiska oo lagu khilaafo cibaadada oo wax walba lagu khilaafo gaalada rasuulka sala allahu alayh wasalam waatu xadiis saxiixa ku yihi laa taslimuu tasliima alyahuud buu yihi laa tusallimuu ha salaaminina salaamta yahuuddu ay leedahay salaamta yahuuddu waa maxay waa tasliim alakob kafafka oo laysku xisaaro weeye iyo gacmaha iyo faraqoo lais taago taas ayaa la yidhaha misaala yahuudda waxaa lagu yaqaan saasa inay jiraan qofka halkaa mara saasa gacanta loogu taagaya hada tasliim alyahuud wanasaara looma baahna markaad sidaa gacanta utaagi karto waxaa sarda inaad ku darto assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu laakiin gacantoo keligeeda sidaa haddaad tiraa ama ad suulka kor u taagto ama ad farta taagto waa tasliimta yahuudiya la soco rabbigaa ka bog subxaanahu watacaala tasliim alyahuud wanasaara hala imaan inuu nabigu yiri salawaatu ullahi wasalaamu calayh macnahaas waxaa loola jeedaa waa inaad wax kasta gaalada ku khilaaftaan waryaan tashbiih gaalada lagu samaynin oon la shabihin ooyaan dhaqanka laga qaadanin rasuulka sala allahu alayh wasalam sida uu gaalada khilaafkeeda uga sheekeeya waxaa ka mid a cajaa'ibteeda qoraxdu korka ay sii dhacayda casriga ka gadaal ama marka ay qoraxdu soo bixi rabto salaada subax ka gadaal rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa uu diiday mataqaana in salaad la dukada ayuu diiday salaad dukashadeed wau diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh macnaha meesha yaallaa waa maxee waxau yihi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh qoraxdu korka ay soo baxayso shayaadiinta ayaa isku aadisa marka ay sii dhacayaan shayaadiinta ayaa isku aadisa yasjuduuna laha alkufaar gaalada ayaa u sujuuda iyo qaybta shayaadiinta caabudda ayaa sujuuda buu yihi marka salaadaadu yaysan salaada gaalada u ekaanin buu odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa waxaa la diiday marka ay shayaadiinta sujuudaan inaan sujuudda uga dayano oo waktigaa asagaa ana waa taas ayaa la diiday cajaa'ibta u fiirso intay laeg tahay meesha arrinta la geeyo fogaanteeda arag subxaana allah macalasafi shadiid maantana waxaan arkaynaa sida wax loo cuno gaalada in lagu raacay sida loo labista gaalada in lagu raacay hadalka iyo dhaqanka gaalada in lagu raacay salaamta in gaalada lagu raacay wax walbana in lagu khilaafo nabiguna amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waryaan la noqonin ilmihii gaalada ee ilmihii islaamka ha la noqdo waryaan la noqonin ilmaha adduunyada ilmihii aakhirada ha la noqdo war ha la noqdo ummadii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam eeyaa la noqonin ilmihii iyo ummadii raacday maykalada iyo waxyaalaha diinta isaga tegay kolkii hore war rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala war qof walba waxaad ogaanaysaa dariiqa gaalada haddaad martid inaad geli doonto qolada alla u oranayo maalinta qiyaamada adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab fircawn iyo wax alla wixii gaalnimada ku raacay dadka gaalada iyo wixii raacay waxaad gelisaan adaa midka ugu daran ayaa loo odhanaya war sidaas ayaa dambaysa walaacadka islaamka u nafsadaada badbaadi war tashbiih yaan gaalada lagu samaynin war yaan xijaabka gaalada looga dayanin sidaa rashidka loo xirto goonooyinka suuqyada lala marayo biraxyada wax ka koreeya oo ka hooseeya aan la arag oo lala wareegayo malqamadaha xuxunka oo inta duska lagu xirta hoos ugu dhegan la qaadanayo rabbi ha laga boqdo ha layska deeyo arashirka jirkaaga ku dhegan oo qaadanaysa inan walba iska garanyihin oo jirkaaga layska suuraysan karayo sidau yahay lagama sii jeesan iyada subxaanaka ya ilaahi waxa aad siday rabbi ha laga boqdo subxaanahu watacaala sharciga islaamka meel baa looga dhacay ee dib ha loogu soo laabo allahna qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala isagoo runta noo sheegaya nagana doonaya inaan isaga amar ka qaadano ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum war waxaad raacdaan ood ku dhaqantaan ood ka mabdax dhigataan iyo dastuur xagga rabbigiin waxaa la idinkaga soo dejiyey maxau alla daba dhigay walaa tattabicuu min duunihi awliyaa u fiqaarka allah rabbi wax ka sukeeya awliyaha ka dhiganina oo ha raacinina waxaa loola jeedaa kitaabka qur-aanka mabaadi aan ahayn oo ka sukayda oo dad idin keenay shayaadiinu idin sheegta ha raacinina dhaqan ha ka dhiganina waa laydinku cadaabaya ee hala imaamina sidaas ayuu allah nagu leeyahy subxaanau watacaala marka walaalayaal aanu garanno wanaagga oo rabbi diintiisa aan u shaqayno oo macaasida aanu isaga tagno waa waxaan adduunka iyo aakhirada kulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa uu yidhi lacana allah naxariista allaha ka dufiya buu yidhi almutashabihiina min alrijaali binnisa wlmutashabihaati min annisaai birijaal rabbi naxariista ha ka durjiyo oo cadaab mooyahay meel kale alla ma geeyo subxaan allahi waa balabeen rasuulku wuxuu ku jawaaray sala alla alay slam kuwa ragga ah ee dumarka isku shabaha ayuu yidhi oo see dumarka u labidsan waa nimanka silsiladaha xijaabkeeda waxaa loo sardinayaa inuusan ragga sardin rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxau yidhi lacana allah naxariista allaha ka dufiya buu yidhi almutashabihiina min alrijaali binnisa wlmutashabihaati min annisaai birijaal rabbi naxariista ha ka durjiyo oo cadaab mooyahay meel kale alla ma geeyo subxaana allahi waa balabeen rasuulku wuxuu ku jawaaray sala alla alay slam kuwa ragga ah ee dumarka isku shabaha ayuu yidhi oo see dumarka u labidsan waa nimanka silsiladaha qaba oo dharka dumarka qaata oo gacmaha cilaan ka marsada naxariista allaha ka durjiya buu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rag dhan ayaad arkaysa oo loo laga yaabo inay gobolkood mas-uuliyiin yihiin oo laga yaabo gobolkood inay yihiin gobol aqoon-yahan isku sheegaya oo mutacalimiin ah wamaca daalika aada la yaabaysid oo silsilada surka ugu jirto ninka silsilad surka soo gashaday waxa uu doonaya naaso weeye rabba ugu deeqo subxaanahu watacaala wax kalama doonayo maxaa yeelay silsilad baan wataa haweenna waan iska dhigay maasi dhinacii naagnimada gaara waayo macnaha meesha yaalla hay rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa oo kale ayuu ku yidhi naxariista allaha ka durji almutakhamisiina min arrijaal kuwa naaga naagaha iska dhiga wax alla waxa naagaha isku shabaa oo raggaan aqalada ka eriya ayuu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh magaalada madiina nin baa laga eriyey muqanas ahaa waxaa lasi eriyay ilaa qubuurta baqiic meesha ku yaaliin rasuulka ayaa ayaa yidhi hala raacday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hor u fiirso waa ragga isku shabahaya dumarka socodkii dumarka yani hadalkii dumarka dhaqankii dumarka waa dumar oon bay iska dhigayaan maxaa yeele rijaalan wanisaan xagga dhaqanka marka la yidhaah diinta islaamkay ku wada camal falayaan laakiin qolo walba waxyaala u gaara ayuu alla u sameeyey subxaana wa tacaala oo laga doonaya in laga helo rasuulku waxau daba dhigay sala allahu calayh wasalam haweenta isku shabaxday raggana naxariista allaha ka durjiyo tashbiiha maxaa kamida laguu sheegayo aratir jirkaaga ku dhagan inaad qaadatid waa tashbiiha bay ka mid tahay waxaa la doonaya inantu aratirka ay xihanaysa jirkeeda inuu ka durugsan yahay waxaa la doonaya jirka inuu kala gaarayo kulligii taas ayaa la doonaya laakiin haddaada sidaa yeelin tashbiih unbaa meesha ku jira naxariista allaha ka durjiyo nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ducaynaya waa rasuulkii allah waxa aamiininaya waa malaa'igta allah waxa lagugu ducaynayaa waa meel naxariista alla taalama uliga maalin ha imaanin sow arrin dhibaato badan kuule ma ahan rabbiga ku qalqay ka caabuda subxaanahu watacaala qof walbo uktili muslima yaysan kugu dhicin laxmada ou nabigu sheegayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee tashbiiha ragga iska ilaali ay ku sameeyin ragga labdis u gaara oo lagu yaqaan oo rijaashi xirtaa ha qaadanin tashbiiha waxaa ka mid ah inaad xiratid shaatin oo kale ood suuqa ku martid amaad sarwaal xiratid ood suuqa ku martid bes waxaa la doonayaa inantu aratirkay doontay hoos ka qaadan kartaa laakiin waxay rijaasha uga bedelayiin dumarku waa maxay yudniina calayhina min jalaabibihinna dharka waaweyn oo dusha lagu raarcinayo ama go' weyn oo waasaca ha noqdo ama mala jaybaabnimo u toolan ha noqoto ama ha noqdo toob gacmo dheera oo cajiib badan oo weyn oo waasacnimo loogu talagalay dharkaa weynanka badan ee dusha lagu laalaadinayo jirka kala gaaraya inanta jirkeeda saaniga u dadaya oo aan ku dheganayn ayaa inanta lagu yaqaana hoos laakiin waxay doontay ka qaadan kartaa meesha sida ka ganadaas maxaa wey ilaa yudnina calayna min jalaabiibina lagu leeyay laakiin rijaasha dharkii lagu ogaa inay inta xirato suuqa ku aado subxaana allah walciyaadu billah arrin khatara wey marka rabbi ha laga boqo subxaana watacaala oo mawduuca hala iska ilaaliyo rasuulka sala allahu alayhi wasalam in badan ayuu ku celceliyey waayo xadiid kale rasuulku waxau ku yidhi halaatatun laa yadkhuluuna aljanna saddex jannada alla ma galaan waa xadiid saxiixa saddexda aan jannada alla gelin waayo mudmin lkamri axadka waxyaabaha lagu sarraamo daa'ima kamrada iyo daroogada iyo wixii lamida oo dhan axadka sameeye ka shaqeeya iyo ka cabidda ama cunidda daroogada daa'ima axadka saddexaad waa caaq labaad waa caaqa qofka saddexaad waxau ku sheegay nabigu rajulat nnisaa haweenka midooda ninka iska dhigta ayuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh walaal ha isku shabihin rijaasha ha isu ekaysiin rijaasha ha u saxanin sidooda ha u labisanin sidooda ha ku cayaarin arabtirkaaga oo rabbiga ku qabay si dhawa uga baq adduunka iyo aakhirada ha liibaan gaarsiin waxaa kaloo inanta muslimadaa looga digaya inay xirato dharka la yidhaha dharka shuurada oo rasuulku diiday sala allahu alayh wasalam dharka shuurada qof walboo muslim ayaa loo diidan yahay waayo nabigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam man labisa thawba shuhra albasa allahu yawma alqiyaamati thawba madilla waa xadiis saxiixa waxau oranaya salawaatu llahi wasalaamu calayh axadkii xirta marada mashhuurnimada oo iska dhiga marada tan adigu xiro dadka aad ka dayma badatid mashhuur ku noqotid ummadda ugab uga bedelaatid rabbi waxa u labisaa maalinta qiyaamada dulliga maradiisa dulliga maradiisa ayaa loo labisaa riwaayad kala waxay leedahay rasuulku inuu yihi sala allahu alayh wasalam albasahu llah rabbi waxa u labisaa thawba naar mara naar ah oo naarta lagula sido ayaa loo labisaya waa axadkii thawba shuhra qaata maanta waxaa laga yaabaa inanta muslimada hadday aratir wanaagsan oo xijaaba xirato dadka inay ka tilmaamaato ay muuqato oo la yidhaha waa maxay dharka ay wadato hadda kaa rabbi baa ku amray aad mas-uur ku noqotid ummadda aad ugu fahantid haddaadan u xidhan waa wixii lagaa doonayo oo lagugu cadaabi maayo laakiin xijaabkaadu asagoo quruxsan oo kii lagugu talagalay ah haddaad u qaadatid dadkaa ka socnaatid haddaad u qaadatid dadka allah ka xijaab qurxana ha lagu arko haddaad u qaadatid aad ummadda ugu fahantid haddaad u qaadatid dadku ha ku cacaayeen oo adigu aadayo maxaaniga layga doonaya oo aad ummadda ka dhex muuqatid maalinta qiyaamada waxaa lagu labisayaa dulliga maradiisa waxaada ratirka kan u xihanaysaa waa inay alla darti noqdaan waxyaalaha hawga shura loo yaqaanana waxaa ka mid ah qofku inuu qaato mara uskad badan oo baaba'san isagoo ula jeeda dadku ha ku yidhahdeen waa qof adduunka ku zaahiday zaahid weeye ha lagu yidhaahdo xaaraam weeye looma baahna waxaa kamida qofku inuu qaato aratir lagu yaqaan culimada oo cajiib ah wax ou yahay isagoon la arkin waxa u qaadanayaan ay yihiin dadku ha ku mooda inaad culimo tahay oo ha ku yidhahdeen hebel waa shiik hebel waa shiiqad waa kida waa kida ay waxaa laga yaabaa inay xiratay dhar lagu yaqaan dadka tudarada ah oo u gaar ah oo yaab ah si aad ummadda ukhadaceeyo oo yani qof walba inta kugu yimaado xooladaynay si aad ku yidhahdo adnaa tiraa bal waa kuusoo raadi doonaa usug noocaas oo kale dharka mashhuurka sidaa loogu noqonayo oo qolo gaara lagu yaqaano inaad xirato looma baahna laakiin maanta inanta muslimada ee xijaabka islaamiga sida u yahay u xiratee ku dadaasha dadka dhexdooda way ka tilmaamaan tilmaantaas ayadaa mashhuurnimo noqon mayso sharciga ayaa kuu diro alla darta hadaad ula jeeda khayr baad ku helaysaa maxaa yeelay maanta inanta jirkeeda si hagaagsan u dada oo aragtirkeeda dharka ku laalaadisa oo rabbigeed si dhaba uga baqata subxaana watacaala dadka kulligood waxay u haysaa ayaad ma garanaysaa waxaa lala yaabaya caadadii bay bedeshay dhaqankii bay bedeshay cada laga taga cara alla leedahay saas ayaa lagu oranaya kitaabka allaw la khilaafo cara allala maqli maysid cada laga taga cara allale ayaa la oranaya oo rabbiga laga boga subxaana watacaala marka tawba shuhrada laguu sheegayo waa inaad aragtirka u xirato ha lagugu ammaano ama aad xirato aratir uskad badan ama nuuc gaara ah adigoo doonaya dadku inay kuu maleeyaan adduunka inaad iska nacday wax alla waxa aad samaynayso waa inaad alla darti u samaydaa diintana waa inaad daliil uga haysataa taas ayaa lagaa doonaya shayga haddaad alla darti u samayda laakiin uusan diinta daliil ku lahayn waxba laga aqbali maayo shayga aad yani alla darti u samaynayso waxaa lagaa doonaya inuu diinta daliil ku leeyahay ilaa amalka waxaa la aqbalaa saddex shardi markay u kulanto alla darti kolka loola jeedo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabigana laga qaatay qofka camalka samaynayaana waxa ou cunay oo ku xoogaabay ay xalaal yihiin ayaa camalka laga aqbalaa shuruuddaa saddexda haddii lagaa waayo camal lagaa aqbali maayo alla agtiisana wax ku yaalla oo wanaaga ma jiraan sidaa darteed uktin limuslima waa inaad ku dadaashaa wanaagga dharka shuhradaa waa inaad iska ilaalisaa xijaabka islaamiga oo haddaad mashhuur ku noqonaysa isaga inaad xirata lagaa doonaya maahan waxaa kaloo la doonaya inanta muslimadda inaysan gaalada isu shabihin inanta muslimadda allaa yatalabasa libaasa alkaafiraat waa inaysan dumarka gaaladaa labiska ay qabaan qaadanin labiska adiga aad wadatid oo sharcigu kuu diray hadday gaaladu xirtaan gaalaa xirasay uga tegi maysid laakiin adiga dharka gaalada lagu yaqaan oo aan diinku kuu dirin ha xiranin ha isku shabihin gaalada lianna qofka gaalada dhaqankeeda la yimaado isku ekaysiya allah waxau yidhi waman yatawallahum minkum fa inahu minhum axadkii gaalada weli ka dhigta oo ayagoo isu ekaysiiya oo dhaqankooda la yimaada oo jeclaada ayagoo ka mid yahay aw allahna dadka dhaalimiinta ma hanuuniyo rasuulkuna waa kuu xadiis saxiixa ku yidhi man tashabaha biqawmin fahuwa minhum axadkii qolo isku shabaha ayagoo ka mid yahay qolada uu isku shabahay oonbuu ka mid noqonaya ha isku shabihin dadka gaalada ah diintana islaamku amar bay ku bixiday gaalada inaan wax walba ku khilaafno rasuulka sala allahu alayh wasalam waatau xadiisku odhanaya laysa mina man tashabaha bikayrina naga mid ma ahan axadkii isku shabaha annaga kayrkaya kayrkaya waxaa loola jeedaa muslimiinta waxaan ahayn qofkii isu ekaysiyo isku shabaho dhaqankooda la yimaada annaga naga mid maahan war hadday gaaladu annaga nagu soo daydaan annagu dhaqankeena diinta uga tegi mayno laakiin looma baahna haddaan muslimiinna inaan annagu gaalada dhaqanka ka qaadano war waxaa la doonayaa in lagu khilaafo salaanta oo lagu khilaafo labiska oo lagu khilaafo cibaadada oo wax walba lagu khilaafo gaalada rasuulka sala allahu alayh wasalam waatuu xadiis saxiixa ku yidhi laa taslimuu tasliima alyahuud buu yidhi laa tusallimuu ha salaaminina salaamta yahuuddu ay leedahay salaamta yuhuuddu waa maxay waa tasliim alakod kafafka oo laysku xitaaro weeye iyo gacmaha iyo faranka la istaago taas ayaa la yidhaha misaala yuhuudda waxaa lagu yaqaan saasa inay jiraan qofka halkaa mara saasaa gacanta loogu taagaya hada tasliim alyahuud wanasaara looma baahna markaad sidaa gacanta u taagi karta waxaa sharda inaad ku darto assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu laakiin gacantoo keligeeda sida haddaad tiraa ama suulka kor u taagto ama farka taagto waa tasliimta yahuudiya la soco rabbigaa ka bad subxaanahu watacaala tasliim alyahuud wanasaara hala imaaninuu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh macnahaas waxaa loola jeedaa waa inaad wax kasta gaalada ku khilaaftaan waryaan tashbiih gaalada lagu samaynin oo la shabihin oo yaan dhaqanka laga qaadanin rasuulka sala allahu alayh wasalam sida uu gaalada khilaafkeeda uga sheekeeya waxaa ka mid a cajaa'ibteeda qoraxdu korka ay bidhacayda casriga ka gadaal ama marka ay qoraxdu soo bixi rabto salaada subax ka gadaal rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa uu diiday ma taqaanaa in salaad la dukada ayuu diiday salaad dukashadeed wau diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh macnaha meesha yaallaa waa maxee waxau yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qoraxdu korka ay soo baxayso sayaadiinta ayaa isku aadisa marka ay sii dhacayaan sayaadiinta ayaa isku aadisa yasjuduuna laha alkufaar gaalada ayaa u sujuuda iyo qaybta shayaadiinta caabudda ayaa sujuuda buu yidhi marka salaadaadu yaysan salaada gaalada u ekaanin buu odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa waxaa la diiday marka ay shayaadiinta sujuudaan inaan sujuudda uga dayano oo waktigaa asagaa anagu aan sujuud taas ayaa la diiday cajaa'ibta u fiirso intay laeg tahay meesha arrinta la geeyo fogaanteeda arag subxaana allah maca asafi shadiid maantana waxaan arkaynaa sida wax loo cuno gaalada in lagu raacay sida loo labisto gaalada in lagu raacay hadalka iyo dhaqanka gaalada in lagu raacay salaamta in gaalada lagu raacay wax walbana in lagu khilaafo nabiguna amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waryaan la noqonin ilmihii gaalada ee ilmihii islaamka ha la noqdo waryaan la noqonin ilmaha adduunyada ilmihii aakhirada ha la noqdo war ha la noqdo ummadii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam eeyaa la noqon ilmihii iyo ummadii raacday maykalada iyo waxyaalaha diinta isaga tegay kolkii hore war rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala war qof walba waxaad ogaanaysaa dariiqa gaalada haddaad martid inaad geli doonto qolada alla u oranayo maalinta qiyaamada adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab fircawn iyo wax alla wixii gaalnimada ku raacay dadka gaalada iyo wixii raacay waxaad gelaysaan cadaab midka ugu daran ayaa loo odhanaya war sidaas ayaa dambaysa war axadka islaamka nafsadaada badbaadi war tasbiihyaan gaalada lagu samaynin wayaan xijaabka gaalada looga dayani sida ratifka loo xirto goonooyinka suuqyada lala marayo diracyada wax ka koreeya oo ka hooseeya aan arag oo lala wareegayo malqamadaha xuxunka oo inta surka lagu xirta soodka ugu dhegan la qaadanayo rugdi ha laga noqdo ha laiska dheeyo aratirka jirkaaga ku dhegan oo qaadanaysa inan walbay ka dananyihin oo jirkaaga laska suuraysan karayo sidau yahay lagama sii jeesan iyada subxaanaka ya ilaahi waxaa jiray rabbi ha laga boqdo subxaana watacaala sharciga islaamka meel baa looga dhacay ee dib ha loogu soo laabo allahna qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaana watacaala isagoo runta noo sheegaya nagana doonaya inaan isaga amar ka qaadano ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum war waxaad raacdaan ood ku dhagantaan ood ka mabdax dhigataan iyo dastuur xagga rabbigiin waxaa la idinkaga soo dejiyey ma u alla daba dhigay walaa tattabicuu min duunihi awliyaa ubditaalka allah rabbi wax ka sukeeya awliyaha ka dhiganina oo ha raacinina waxaa loola jeedaa kitaabka qur-aanka mabaadi aan ahayn oo ka sukayda oo dad idiin keenaysa haddiinu idiin sheegta ha raacinina dhaqan ha ka dhiganina waa laydinku cadaabaya ee hala imaamina sidaas ayuu allah nagu leeya subxaana watacaala marka walaalayaal aanu garano wanaagga oo rabbi diintiisa aan u shaqayno oo macaasida aanu isaga tagno waa waxaan adduunka iyo aakhirada ku liibaani dooneen allah subxaanahu watacaala waxau dadka muslimiinta amar ku siiyey in aysan dadka gaaladaa ficilna ku raacin ficilna ficilna inaysan ku raacin oy mar walba gaalada khilaafaan leanna allah baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu bidaanata min duunikum war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyey oo gaalada saaxiibba hoosa ha ka dhiganina bidaana ha ka samaysanina waayo dadka saaxiibka aad ka dhigatay waa dadka aad dhaqanka iyo mabda uga dayanaysay haye ha ku dayanina saaxiibba ha ka dhiganina ha jeclaanina rasuulka sala allahu calayh wasalam kolka uu gaalada la kulmo awqaadaha qaarkood waa ubaa la cadayn jiray maxaa dhaca baa la yidhi waa qoon aan qalbiga ka lacmadayna ilkaaha u cadaynayna ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh gaalka markaad sartiisa ka baqanaysa waa u ilka cadaynaysaa laakiin qalbiga waad ka lacbadi waana necbaan sida u labisana u labisan maysid ee rabbi ha laga boqdo subxaana watacaala waxaa dhacday waktigii nabiga qiso cajiib badan qisada ayadaa waxay ku dhacday ninka la yidhaha kacab ibnu maalig iyo rijaal kale kacab ibnu maalig iyo rijaal kale ayaa waxay ka hareen dagaalkii lagu qaaday tabuuk markay ka hareen rasuulka sala allahu alayh wasalam kolkuu duulaanka ka soo laabtay raggii dagaalkaa ka haray munaafiqiintii mooye inta kale waxaa lagu soo rogay cadaabi ilaa ilaahay ka tawba aqbalo waxau nabigu amray inaan lala hadlin kacab bilaale iyo muraara saddexdaa nin arrinka cajaa'ibta badan marka nimankaa lagu sameeyey ayaa waxaa dhacday ninka kacab la yidhaha warqad ayaa waxaa u soo diray boqorkii ka talinaya kasaan waxau ku yidhi kacabow walam yajcalka allahu bidaari hawaani walaa madyaca falxaq binaa nawaasiif ilaahay kuma uusan yeelin dulliga daartiisa iyo halow nin odaya oo qaymo badan oo la qadariyey ayaad ahayd nin ikhyaara ayaa tahay falxaq binaa nawaasiif annaga na soo hareen annagaa ku xariirinayne waxaa na soo gaartay annaga markaan kuu soo xidirayno anna saaxibaka muxamed qad kafaak saaxibkaaga muxameda inuu ku gooyey annagaa tikidka kaa bixinayna annagaa dhaqaala ku siinayna macnaha meesha yaalla waa sidaase noo kaalay gacmo furan baan kugu soo dhawaynaynaa waxau joogaa kacab ninka la yidhaha magaalada madiina kacab ninka la yidhaha waxau yidhi asxaabta iyo rasuulku nama salaamaan nalalama hadlo ilaa ilaahay ou tawbadeena soo dejinayana qof wax nagu darsanayaa ma jira buyi sida loo gooyey waxaa sidaa loogu gooye waa hal duulaan ay ka hareen kacab ninka la yidhaah inta farax la kala daasa ma uusan dhihin yurub baa la iga yeero waan tegayaa ma uusan dhihin ilaah waan ku dhaartay inuusan oranin kacab ninka la yidhaah wow tiiraanyooda tiiraanyo uusan weligii tiiraanyood waxau yidhi wahaadihi aydan min albala ilaah baan ku dhaartay tana musiibooyinkay ka mid tahay maanoo magaaladii rasuulka jooga sala allahu calayh wasalam oo diin ku dhex jira gaala ii soo xidirsatay laa ilaaha ilaa anta xaggeen aadayaa warqadbi ayuu qaaday markaabau sika muufa reerkiisu leeyihin ku ololiye waa meelaha muufaha lagu dugtay ama safarusa lagu lagu dug ayuu ku ridi halkaas ayuu ku ololiyey marka disadaas ayadaa waxaa u soo qaatay waxa weeye maanta balka war qofka jooga ee islaamnimada sheeganaya ee gaala u yeelatay ama lagu yidhaahdo tikid baan kaa bixinaynaa ee noogu kaala gaadhay muxuu samaynaya farxadiisa la kala dhaafo oo dadka dhaforada ka sumiyo oo aqlada ku soo wareeray ayuu leeya tikid baa ii soo baxay iisaa ii soo baxay meeladaa laiga yeeray ee diin baan baranaya anigu meeshaan waa meel gaalo ma aaday idin oranaya kalaa wallahu sameen marka isku miisaan iimaanka aanu maanta leenay iyo iimaanka ay dadkaasu lahaayeen fuqaraa ku samay ase u yaallo waxay gaadheen heer ay muslimiintu ka xanaaqaan warqadaha gaalada soo dirto maantana waxaan gaarnay heer aanu ku bahno saan gaalada ugu daganayno iyo saan gaalada ugu dhownahay heerkaasaa la gaaray xaggaan isu joognaa marka ma dadka noocaas ahaa oo sidaa gaalada u necba oo diinta alla ugu dhaqmaya annagaa isku darig wax ku cunayno isku gaas allana keenaya subxaanahu watacaala waa arrin adag marka rabbigiin ka cabsada subxaanahu watacaala oo xaqaa sugiya u ilaaliya tashbiiha gaalada la shabahayo ha la iska ilaaliyo man tashabaha biqawmin fahuwa minhum hadalka uu nabigu yidhi biqab ha loo eega sala allahu alayh wasalam rasuulka waxa uu ka sheekeeyey iska day wax kale qubuurta waxa lagu aasa marka la godayo sida ay gaaladu u qoda inaan loo qoyin ilaa uu rasuulku maamray qabriga laxdiga la yidhaha in la isticmaalo oo dhinacaa u jeexan yani waxa intaa laga cab laga laga laga laga cararaya waa maxay nimankaa gaalada in la jabo ayaa laga cararaya rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yihi khalifu lyahuud wnasaara fa inahum laa yusalluuna fi nicaalihim walaa khisaafihim salluun yahuudda iyo nasaarada khilaafa oo khufafka lugaha la gasado waa sarwaadyada kuwa ka adag oo lugaha qabowga ka celiye iyo kolihiina markaad qabtaan oo meelomaraysaan ku dukada yahuudda iyo nasaaradu ma yeesheen adinku yeela macnahaas waa maxay waxaa loola jeedaa war mar kasta waxa dadkaasu sameeyeen gaaladaa khilaafa oo diintiina adinku ku dhaqma ayuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa laga doonayaa dadka muslimiintaana saa weye haddaba walaalayaal rabbi ha laga boqo oo diinta islaamka ha la ilaaliyo yaan lagu tumanin kitaabka qur'aanka ah yaana la layicin sunnada nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaalaha uu noo sheegay dad guliya oo la yimaada aan noqono inanta muslimadda ah tilmaamo ayaa jira oo nabigu ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo laga doonayo in laga helo tilmaamaha markuu nabigu ka sheekeynayo waxau sheegay haweenka midda ugu khayrka badan inay tahay midda rabbi rabbiga ayada khalqay si dhaba uga baqanaysa oo cabsida ay alla ka baqanaysa ay ku xambaartay zawj hadday leedahay zawjkeeda inay adeecdo oo amarka la siinayo oo zawjkeedu siinayo sida uu yahay inay u furido midda la imaanaysa wey allah ayaana cabiray oo kitaabka ku yidhi fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilqaybi bima xafid allah dumarka saalixaadka la yidhaah oo rabbi diintiisa ku socdaa waa qaanitaad allah bay adeecsan yihiin rabbi bay adeecsan yihiin rasuulka ayay adeecsan yihiin kolkaa ka galaal dadka ayaga ka mas-uulka ayay adeecsan yihiin weeye sida sawska qaba iyo wixii ayaga mas-uuliyaddooda haya waxaa la sii daba dhigo rabbi ku sheegay waa xaafidaad jirkooday xaaraanta ka xifdiyaan carabkooda ayay xumaatada iyo dembiga ka xifdiyaan waxay xifdiyaan xoolaha iyo ammaanada loo dhiibta ayay xifdiyaan kolka sawskoodu ka maqan yahay aqalka uu iska leeyahay wax uusan ogolayn oo diintu aysan saamixin oo dhan bay ka xifdiyaan saas ayay xaafidaad ku yihiin xaafidaad weeye sida ay xaafidaad u noqdeen ayuu allah u xifdinayaa waayo dadka wanaagga xifdiyey oo xagga ku dadaalay rabbi baa xifdiya marka haddaba ugti lilmuslima waa inaad saalixaadka ku biirtaa xaafidaadka ah oo xagga ilaaliyey oo wanaagga xifdiyey oo samaanta saytay ugu socday oo sida alla uga ilaaliyen hadda samana la yidhaha waa inaad ku biirtaa haddaad qoladaas ku biiri weyda maxaad noqon doontaa kuwa khayrka daran oo rasuulku uu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam adduunka inay ku labisan yihiin aakhirana ay ku qaawan yihiin waxaad ku biiri doontaa qolada uu rasuulku noo sheegay sala allahu calayhi wasalam in la xagsii doono cusaaratu ahli naar dadka ahlunaarka carunka ka soconaya iyo diinatulkhabaal waxa la yidhaahdo marka rabbi ha laga baqdo subxaanahu watacaala leanna rasuulka sala allahu calayh wasalam markau khudbooyinka u akriya dumarka waxau u sheegay hadday rabbigood ka cabsadaan oy salaada ilaaliyaan oy waajibaadka xifdiyaan oo jirkooda zinada iyo qurunka ka ilaaliyaan inay jannada gelayaan dadka ka mas-uulkaa sida doodka qaban aynan soo adeecdo marka rabbigiin ka baqlay subxaana wa tacaala xaqakan ha ka dhiganina midaad afka ka sheegataan oonan dhaqankiisa la imaano waxaan idinkaga digayaa inaad ku sifowdaan dad qur-aanka akrinaya oo naftooda lacnadaya oo alla noo sheegay waayo allah waxau yidhi alaa laxnat ullahi cala aalimiin naxariista alle oo laga durgaa ha ahaato dadka daalimiinta dushooda saw cajiib maaha qofka aayadaha qur-aanka akrinaya asagu islaxnadaya ala akrinaya daalimka laxnada alla ay ku dhaxaysan adiga maxaa yeele daalim waxaa la yidhaah axadka wixii rabbi u diray la yacay ama nafsadiisa xagga ay leedahay la yacay ama xuquuqda ay dadka muslimiinta ay ehelkiisa kuleeyihiin la yacay intaas xaq mid kamida ha layicin haddaad layacda adaa lagu layacaya haddaad ku cayaarto adiga ayaa dhibaata ku dambaynaysa ee rabbiga ku qalbay ka cabso dagaal oo wanaagbu sidooya kula imaado rasuulka sala allahu calayh wasalam hawqadaha uu geeriyoonayey saddex maalmood ka hor waxau ku hadlay hadal cajiib badan sida xadiis saxiixa u caddaynayo waxau la yihi laa yamuutunna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billahi tacaala axadkiin yow dhimanin oo dhimanin daniga asagoo alla u wanaajinaya mooye si kale yow ku dhimanin haddaba walaal danigaaga alla u hagaaji rabbigaa khayr ka rijeey naxariista alla adoo rijaynaya oon cadaabka alla ka aamin noqon cibaadada la imaado kala haddaw horay kaaga dhacay ka toobatee nafta intaan lagaa qaadin haddaad horay samaan u samayday ood wanaag ku socotana rabbigaa waxaad weydiisataa inuu wanaagga kuu kordhiyo oo wanaagga lamalaab maalin kasta oo ku soo martay waa cimrigaagoo nusaamaya saacad balbana saacadda ay ka dambayda qabri ayaad usii dhawaanaysaa maalinba maalinta ka dambayda cibaadada basto ifaar subxaan allahi laiyo astakfir ullahiyo ku dadaal subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah wallahu akbar carabkaaga caado uga dhig axad walba inta u adkaartaas ayadaa sada uu kala ekaysiiya ayaa sanada geedaha looga tallaalo loola ekaysiinayaa nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka ku dadaal inaad istifaarta iyo adkaartaa badiso si alla geedaha oo geedo badan oo jannada kugu tallaalo oo wax wanaagsan lagugu diyaariyo waa inaad ku dadaashaa waag kasta oo soo beriya waa wakti kasta waagu kuu beriyo nabad ku gaarto saddex camal waa inaad la timaadaa saddexda camal haddaad la timaado rabbi wau kuu gargaarayaa naxariisna waad heli saddexdu waxay kale yihiin dadka muslimiintaa waa inaad maslaxadooda ka fakertaa oo waxaad la qaban kartana la qabataa u ducaysaa haddaad wax qaban weydana waa inaad la xanuunsataa muslimiinta dhibaatada haysata waayo danaha muslimiinta qofka aan ka fekerin muslimiinta kamid maaha arrinta labaad waxa weeye jirkaaga oo saddex boqol iyo lixdan xibnood ka samaysan sadaqada oo alla ka doonayo gudo sadaqadaana waxa ugu yar laba ragcoo salaatu ducaa inaad dukatid sidau nabigu cadeeyey sala allahu alay wasalam arrinta saddexaad waa maxay qoraxdu markay kuu soo baxdo waagu kuu beriyo ha ugu sheekayn nafsadaada inay qoraxdu kuu dhici doontee ka saar qaada adduunyada kasaar qaado hay oranin maqribka ayaad gaari doontaa waxaa laga yaabaa saacadaha kugu soo foodare nafta in lagaa qaado marka maalin walba saddexdaa camal naftaada u diyaari oo nafsadaada geerida ku tiri oo jirkaaga sadaqadiisa gudo oo dadka muslimiintaa wax la qabo waxaad qabo weysana rabbigaa u bari inuu wanaag muslimiinta gaarsiiyo oo dadka muslimiintaa qof la xanuunsata oo alla u barida noqo ilaa allah kaa ajir siinaya haddaw qof muslima tahay arrimahaas ayaa lagaa doonaya marka walaalayaal ha la dadaalo wanaaggana ha lala yimaado waxaan isu dardaarman isu dardaaranaa oo cabsida allah waana inaad ogaataan inanta muslimada labiska ay xiranayso waxaa loo shardinayaa inuu jirkeeda idin daboolayo owdadayo waxaa kaloo loo shardinaya inuu yahay dhar adag waxaa kaloo loo shardinaya inuu yahay dhar aan ku dheganayn waxaa kaloo loo shardinaya inuu yahay dhar dharka gaalada aan shabihin waxaa kaloo loo shardinaya inuu yahay mid aan soo carfayn markay banaanka ku aadayso waxaa kaloo loo shardinaya inuusan shadbin dharka ragga waxaa kaloo loo shardinaya inuusan hayn dhar shuhre ah oo sawgu shuhre ah sawgu shuhre waxaa la yidhaha dharkii lagu faanayay aratirka noocaas inuusan aratirka inantu noqon ayaa la doonayaa dharo waasica oon jirka ku dheganayn dhar arag oo aan jirka laga sifay karaynin dhar jirka si wanaagsan u kala gaarayo jidka delaya wejiga iyo calacalaha marka laga reebo inta kala delaya haddii wejiga iyo gacmaha ku dartana khayrku u kordhayo intaas weeye dharka inanta laga doonaya inahaas ha laydinka helo rabbi darsi adinka ula jeeda adinku ku camal fala markaad ku dhaqantaan walaalihiin gaarsiiya inanta walaasha oon xijaabka wadanin ha caayin ee walaal wanaagga kaalaysaatan weeye ku dhow caral celi rabbi u bari inuu soo hanuuniyo adiguna wanaagga u sheeg diinta ugu yeer hadal xun hadday kugu tira ha ka xanaaqin hadday ku caydo hala caytamin ka sii jeeso oo rabbi darsi isaga saamax alla ayaa ku saamixi doonee u naxariiso oo haddii adiga ilaahay ku karansiiyey inaad aragtid wanaagsan xirato ayadana markaa waxaad u dalabtaa uma sheegtaa inay dharkaas oo kala xirato marka aad dadka la warramaysid ha xanaaqin hadallada caydaana iska ilaali dadka juhaladaa hadal xun hadday kugu yidhaahdeen qaaluu salaamun ku dheh anigu kula caytami maayo iska say dhaaf ku dheh oo isaga jeeso laakiin hala caytamin oo cayda iyo xadgudubka ha layska ilaaliyo kayrada ha layska ilaaliyo sawdkaagu waa inuu gaaban yahay markaad inan muslimada tahay kolkaad jaahiliyada sideeda u dhaqmi jirtay oo aad iska qayrin jirtay inaad iyo kayrada ha layska ilaaliyo sawdkaagu waa inuu gaaban yahay markaad inan muslimada tahay kolkaad jaahiliyada sideeda u dhaqmi jirtay oo aad iska qayrin jirtay inaad